أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله in allaha yuxibu lmutawakiliin bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala allahu tacaala fabima raxmati min allahi linta lahum fabimaa raxmatin fabiraxmatin naxariis sababteed naxariista oo min allaahi allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaatay ayaad linta jilicsanaatay la jilicsanaatay lahum iyaga u jilicsanaatay walow kunta haddii aad ahaan lahayd fadan mid qallafsan ghaliida alqalbi qalbigiisu aad u adag yahay lanfaduu way yaaci lahaayeen waa kala tegi lahaayeen min xawlika dhinacyadaada ee gaararkaaga waa ka kala tegtegi lahaayeen ee facfu cafi canhum xaggooda amardiidada iyo waxyaabaha marmar ka imaanaya iska cafi oo adiga xaggaagana ku wajahan wastakfir dembi dhaaf u weydii lahum iyaga alle u dembi dhaaf weydii washaawir la showr oo la tasho hum iyaga fi lmri fii bacdi alamri arrimaha qaarkoodna kala tasho waa soo macnayna marka washaawirhum fi lamri arrimaha lagala tashanayo ee waxyaabaha talada aynan gelin fa idaa haddii casamta aada go-aan gaartid ood goysid talada fatawakal tala saaro calallaahi alle korkiisa tala saaro ee iyaga mushaawaradooda iyo taladooda ha tala saaran mar haddaad go-aan gaarta rabbi ku kalsoonaaw weeyaan fa idaa haddii casamta aada go-aan gaartid fatawakkal tala saaro cala allaahi alle korkiisa isku halleey oo isaga tala saaro ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa isaga tala saarto in yansurkum allaahu in yansurkum hadduu idiin hiiliyo allaahu alle haddii uu rabbi idiin hiiliyo falaa gaaliba ku idinka adkaanayaa lakum idinka idinma ahaanin oo idinma sugnaanin wa in yakdulkum hadduu idin hoojiyo oo garabkiina uu ka baxana alle faman waa kee daa ay ladii kii faman waa kee daaka isaga ah alladii kan kii yansurkum yansurukum idiin gargaarayo waa kee min bacdihi min bacdillaahi alla gadaashiisa wa cala allaahi alla keliya un korkiisa falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta alle un ha isku halleeyeen halkan marka aayaddan alle wuxuu leeyahay nasriga iyo guusha iyo guuldaradaba guushuna inay ka timaado midda alla uu bixiyo waayo haddii alla uu garabkiina ka baxana guul ma arkaysaan oo ma helaysaan marka alla wuxuu leeyahay in yansurkum ullahu alla hadduu idiin hiiliyo idiin gargaaro bimacnaa calaa caduwikum waay hadduu cadowgiina idinkaga gargaaro sida alimaamu tabari uu yidhi in yansurkum ullahu alla hadduu idiin gargaaro calaa caduwikum idinkaga gargaaro falan yaklibakum idinka adkaan maayo maca nasrihi alla gargaarkiisa la jirkiisa iyaakum idinka uu idiin gargaaray axadun qofna idinka idinka adkaan maayo idinka qaalib noqon maayo walow ijtamaca man biaqtaarihaa dhulka korkiisa dadka joogo dhammaantoodba ha kulmaan haddii la doono adduunyada waxa dad joogo hadday idiin kulmaan allana uu idiin hiiliyo cid idinka yacni idinka adkaanaysaa ma jirto walow ijtamaca man biaqtaarihaa min khalqihi ah falaa tahaabuu acdaa allaahi ee ilaahay cadowgiisa ha ka cabsanina liqilati cadadikum tiradiina yaraanteeda darteed ha uga cabsanina wa kahrati cadadihim iyaga cadadkooda badnaantiisana ha uga cabsanina maa kuntum calaa amrihi in allaale inta aad ku taagan tihiin alla amarkiisa ha cabsanina maa kuntum calaa amrihi wastaqamtum calaa daacatihi intaad daacada alle ku toosan tihiin wa daacati rasuulihi aada ku toosan tihiin rasuulkiisa adeecitaankiisa fa ina algalabata lakum guusha idinkaa iskale wadafara calayhim korkoodana marka yacnii guul ayaad ka leedihiin ayb duunahum iyagana ma laha ayb idan marka macnaha aayadii hore iyo aayadahan isku xirku wuxuu yahay guuldarradii idinku dhacday waxay idinkaga timid amarka nebigood khilaafteen haddii amarka rabbi aada ilaalisaan amarka rasuulka ilaalisaan cid idinka adkaanaysaa ma jirto oo ilaahay baa idinla jira markaas marka hadduu alle idinla jiraana cid idinka guulaysanaysaa ma jirto alimaam abu jacfar adabari saasuu isugu xiray in yansurkum ullahu alla hadduu idiin hiiliyo falaa uu idiin hiilinayo falaa haaliba ku idinka adkaanayaa lakum idinka malihidiin wa in yakdulkum hadduu idin hoojiyo khudlaanku waa garab ka bixid ilaahay hadduu garabkiina ka baxo ounan idin gacan qabanin faman waa kee daaka isaga ah alladii kii waa kee yansurukum idiin hiilinayo min bacdihi alla gadaashiisa yaa idiin hiilin kare waa cidna wa cala allaahi alla keliya un korkiisa falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta mu'miniintii rabbi ha tala saarteen dayib marka nasrigana waa inta aada alla adeecsan tihiin ayuu idiin jiraa guuldarrada iyo baaba-a iyo dulligana inta aada alle rasuul amarkooda aada khilaafaysaan yay idiin jirtaa marka arrintu sidaas waaye alle adduunyada ka taliyo isaga maamulo siduu raba yeelayo ayaa joogo allahaas marka raalli geliya oo raalli ah idinka noqdo wamaa kaana linabiyin an yagulla waman yaglul yaأti bima galla ywma alqiyaamة huma tuwafaa kulu nafsi ma kasabat wahum laa yudlamuun wamaa kaana ma ahaanin linabiyin nebi uma dhab laha oo uma ahaanin an yagulla inuu khiyaano oo khiyaano uu sameeyo nebi ma lahan sidaasi naqli baa ku jiro waxay ka dhigan tahay wamaa kaana nabiyun nebi ma ahan liyaqulla mid wax khiyaanaya ma ahan waayo nebi ayb waman axadkii yaqlul booli qaato waman qofkii yaqlul yacni maal caama hanti guud dadku wada leeyihiin sida hantida haniimada iyo oo kale khiyaano ya-ti la imaadee bimaa kii qalla uu booliyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la imaanayaa uma markaa dabadeed tuwafaa waa loo oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed maa wixii kasabad ay kasab kasbatay oo ay shaqaysatay wahum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin aayaddan marka sababu nusuulkeeda sida alimaam abu daawuud fii sunanihi uu kusoo saaray kitaabu lxuruuf alimaamu tirmidina uu kusoo saaray fii jaamicihi kitaabu tafsiir an min xadiidi bni cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi annahaa nasalat aayaddan waxay kusoo degtay fii qatiifatin xamraa qatiifad yacnii gaduudnayd fuqidat la waayey yowma badrin maalintii beder katiifad haniimada ka mid ahayd baa la waayey fa qaala bacdu nnaasi dadka qaarkiis baa waxay dhaheen akhadahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa qaatay bay yidhaahdeen iyaga marka nebiga cay ay caynayaan uma dhihin nebigaa qaatay macnaha waxay ka wadaan rasuulka isaga talada asagaa leh hadduu doono maalka ma qaybinayo qanaa'imta siduu doono isaga awoodu u leeyahayo allah u fasaxay bay is yidhaahdeen inuu meel allaale meeshuu doono uu geeyo marka maradan isagaa qaatay macnaheedu waxay tahay isagaa meel kale geynayo oo idinkii marka uu idinka qaaday macnaha marka sidaas weeyaane nebiga ninkii sidaan oo kale ku tuhmo diintaba waa ka baxa ayb macnaha marka sidaas weeyaan aayaddan baa marka timidoo oo alla uu leeyahay nebi waxba idinka qarin maayo inuu wax idinka qariyaa maba suuroobaysa sababu nusuulka aayadda marka waa taas waxaa kaloo la yidhi waxay kusoo degtay hanaa'imu uxud asxaabta markii kontonkii nin ee nebiga uu gaarka ka dhigay inay ilaaliyaan meesha jabal rumaad inay fuulaan waa tii markii khaniimadii gaaladiina laga adkaaday khanaa'imtii in la aruuriyo la bilaabay ayay waxay is yidhaahdeen armaad hadhow khaniimadan iyo xoolahan weysaan oo intii qaadatay un layska siiyaa oo idinku waxba idinsoo gaarin saas darteed bay markaa uga soo degeen buurta tiibuu marka alla tacliiqinayaa wuxuu leeyahay war nebigu idinkoo meeshiina joogo oo gaar hayo rasuulka sala alla ly slam wixiina waa idinsoo gaarsiin lahaayoo idinma khiyaanayo awalba inaad maalkaa dartiis waa laydinka dadka kalea la siinaya idinka laydinma siinayo idinkoo isdhahayo inaad soo orodaan ood soo degtaan ma ahayn leanna nebigu waxmaba khiyaanaba ayb labadaas sababu nusuula ku jirto midaana marka ibnu isxaaq iyo ayaa sheegay amaa aayadda qiraa'adeeda wamaa kaana linabiyin an yagulla sidaa waa la akriyay wamaa kaana linabiyin an yugallana waa la akriyay tafsiirkana marka waa ku kala xiran tahay an yagulla marka la yidhaha macnaheedu wuxuu noqonayaa nebi ma u ahaanin an yagulla inuu wax khiyaano waataan hadda sheegnay an yugalla marka la yidhaahdana laba macno in laga bixiyo oo yugallada laga bixiyo min aliqlaali iyo min alguluul labadaba in laga bixiyo waa suuragal haddii marka la yidhaahdo wamaa kaana linabiyin an yugalla laba macnaa gelaysa marka oo macnuhu wuxuu noqonayaa wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin an yugalla in lagu khiyaano xugmiyo oo dadku inay u maleeyaan ama ku tuhmaan inuu wax ka qarsanayo taasi nebi mal ma laha macnaha labaadna min aliqlaal in laga keenay oo macnuhu ay tahay an yunsaba ila alkhiyaanati in khiyaano loo nisbeeyaba meesha maba ku jirto inay tahay ayb laakiin qiraa'ada hore wamaa kaana linabiyin an yagulla iyada waa min alguluul lianna galla yagullu waa hulaahi ee qiraa'ada dambey ku suuragal tahay agalla ficilkeeda maadi inuu yahay ama galla inuu yahay ficilkeeda maadiga agalla haddii laga dhigana waa min aliqlaal in khiyaano lagu tuhmo yacni ma laho in loo nisbeeyaa ma leh yugalla bimacna alguluul marka la yidhaahdana in lagu xukumo oo la yidhaahdo waxbuu yacni haniimadiibuu wax ka qariyey iyo in la yidhaahdaa ma laha taa lagu xukumo qiraa'ada aayaddana marka waxaa ku jirto macnahaas halkan marka culimmada waxay uga hadlaan guluulku maxaa la yidhaahdaa isaga sidiisa yay uga hadlaan meeshaan ayb abu cubayd alqasim ibnu salaam isaga wuxuu tilmaamaa uu sheegay ee guluulka aayaddan ku jiro waxaa weeyaan khiyaanada unbaa laga wadaa khiyaanada weliba ku saabsan hanaa-imta ayb halla yaqullu marka la yidhaahdo waa xoolo dadkao dhan wada leeyihiin oo si tartiib ah oon la fahmaynin loo qaato waa hantida guud oo la qaato oo qof uu sadbursi ku samaysto wax ka qaato halla yaqullu marka la yidhaahdo halla yaqillu marka la yidhaahdana waa xiqdi hadda xiqdi meeshaan marka ma laga wado ayb guluulka marka laga hadlayaa wuxuu yahay maalka guud ee hantida dad badan ay wada leeyihiin qof inuu wax ka qaato isaga markaa isagoon la fahmaynin aayaddu marka taasay ka hadlaysaa ayb waxay aayaddu tilmaantay marka waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaamati waxaa ku jirtuu leeyahay alimaamu lqurtubi ey waman qofkii yaqlul khiyaano hantidaas guud ya'ti la imaadee bimaa wixii halla uu khiyaanay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ee ya'tii bihi wou la imaanayaa xaamilan isagoo xambaarsan lahu calaa dahrihi dhabarka ku sido wa raqabatu wa raqabatihi isagoo ku sido yacnii luquntiisa mucadaban bixamlihi ninkaa dhowr meel baa laga cadaabayo horta alaa waxaas qaadidooda waa lagu cadaabay oo uu dhabarka ku wado mucadaban bixamlihi wa hiqalihi iyo culayskiisa wa marcuuban bisawtihi shaygaas markuu dhabarka ku sido ama uu tunka ku wato waa ka kor qaylinayaa haddana qayladaasna waa argagax isagii baa la argagax gelinaya ayb sida xadiidka nebigaan ku arkayna wa marcuuban bisawtihi wa muwabbakan biidhaari khiyaanatihi ceebna waa tahayoo ummaddii baa la tusaa ninkaas inuu qaa'in yahay calaa ru'uusi ilashaar saddex fadeexa waan saddex cadaab weeyaanoo sididda ou sido culayskaas waa cadaab inay ka kor qaylinayso wixii waa waa rucbi iyo argagax labaad haddana in markaa dadku uu ku ceebaysan yahay ummaddii dhan ay arkayaanna waa sidaas walidaalika rasuulka sal alla ly slam wuxuu yidhi laa acrifanna axadan minkum yaanan qiyaamaha garanin qof idinka idinka mid ah calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa qoortiisa uu saaran yahay rati olol u saaxiib ah ratigu uu ka cabaadaayo korkiisa lahu baciirun lahu rugaa aw baqaratun lahaa khuwaar ama sac ka qaylinayo korkiisa yaanan arkin qof uu lo ay ka dulqaylinayso korkiisa halkaasna ay tunkana ay u saaran tahay ow shaatun taycar yaanan arkin qof uu dusha u saaran yahay ri eedaamayso oo isaga ka kor qaylinayso ayb waxaa kaloo nebigu tilmaamay ow farasun lahu xamxamatun ama faras ka dananayo korkiisa ka qaylinayo amwaasha asnaafteedao dhan waa sheegay nebiga sal alla ly slam dahabkii iyo fidan inay halkaas u saaran tahay oo ay ka kor shanqarayaan ay ka kor qaylinayaan yaanan arkin buu yidhi qiyaamaha fayaquulu markaasuu wuxuu dhahayaa yaa muxamed akitnii muxamedow ii gargaar rabbi ii shafe igaga shafeec agtiisa fa aquulu anigana waxaan dhahayaa laa amliku laka min allaahi shay-an war aniga waxba kuuma tari kara ilaahay agtiisa qad ballaqtuka waa ku soo gaarsiiyey waxaan inay sidan dhalayaan mowqifkaas bal arka taasuu marka ka warramaa alimaamu alqurtubi uu leeyahay qofkii wax booliyo halkaas iyadoo u saaran tunka ayaa qiyaamuhu uu imaanayaa shaygii uu booliyey hadday dhul ahayd hadday xoolo ahaayeen hadday ahaayeen yacnii maal hadduu ahaa wixii oo halkaas u saaran tunka u saaran ayuu qiyaamihii imaanayaa ka kor qaylinaayo rasuulkiiba uu leeyahay rasuul allow ii gargaar ilaahay agtiisa iiga shafeec nebiguna wuxuu leeyahay waxba kuuma tari karo orag marka aad mowqif khatara waay taasuu ka warramayaa marka waxaa la mida fadeexadan oo kale qabo qofka ballan inta la galay dadku wax isku og yihiin haddana khiyaano ka daba mariyey likulli qaadirin liwaaun cinda istihi cinda istihi mid kastoo wax khiyaano calan ayuu wataa dabada u suran haadihi qadratu fulaan markaasaa waxaa ku taallo tan waa hebel dhagartiisa haddaad marka kun dhagarood samaysay kun calanaa kuu surmaysa marka way kaa dulbabanayaan ummadda kuwii hore iyo kuwii dambena waa ku arkayaan fadeexo ka weyn ma leh ayb ambiyadii ilaahay baa ku arkayaan xataa huluulku marka xadiid yacni xadiidkaas iyo aayaddan labadaba waxay tilmaamayaan hantida guud oo la bililiqaysto ama la sagbursado inay leedahay marka dembi kabiira min alkabaa'irna inay tahay nabiga sal lla ly slam nin isaga mawlihiisa ah nin isaga addoon u ahaa oo hashiisa raraayay ayaa leeb qabsaday markaasay waxay yidhaahdeen saxaabada hanii'an lahu shahaada ninkan bogaadin baa u sugnaatay oo shahaadow helay ilaahay jidkiisuu ku dhintay markaasuu wuxuu yidhi nabiga sal alla ly slam ina ashamlata alatii akhadahaa min alghaniimati latashtacilu calayhi naaran maradii uu haniimada ka xaday ayaa naarta kula gubanayso isaga inuu janno ku jiro iska daaya qofka marka camal saalixa isagoo haayo hadday wax ka hadlaysan yihiin waxaas ka hadlaysan naartuu ku geli karaa ogow nin hadda nebi maxamed la socdoo jihaad ku jiro oo nabar ku dhacay weliba fii sabiilillahi kusoo gaaray waxaas waa fiican yihiin intaas laakiin xoolahan ou qabana see la yeelaya dhibaatay leedahay xoolahaasuu marka naarta ku galay ayb waxaa kaloo nebigu sal ll ly slam uu diiday nin booli qabay oo haniimada wax ka dhacay inuu wax ka xaday inuu ku tukado rasuulku waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka marka uu diidayo inuu ku tukado waa wax weyn nin qaba wa nacam ninku marka haddii uu wax bililiqaysto muxuu sameynayaa marka waa inuu celiyaa wixii uu bililiqaystay ee qofkii iska lahaa uu u celiyo ama dadkii iska lahaa haddii ay marka dad badan yihiin oo ay nool yihiin iyagu siin qofkii haddii uu dhintayna dadkii dhaxli lahaa ayaa maalkii uu gacanta u gelinaya dayib hanti guud haddii ay tahayna ee ninkii mas-uulka ka ahaa hantida guud buu u dhiibayaa adiga dadkii lahaa gaarsii buu dhahayaa dayib oo ninka saaxibulmaqaasim haddii dadkii iska lahaa la waayana meeshaas marka ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas iyo waxaa ka muuqdo xoolaha qofkii iska lahaa in laga quustay oo la waayey waa la sadaqaynayaa dadkaasaana laga sadaqaynaa xaggeeda ayb sadaqadaasi marka haddii ninkii lasoo helo maalkii waa kugu leeyahay hadduu isagu ogolaado sadaqada waa waa nasiibkiisa haddii wixii waa rabaa uu yidhaahdana waad siinaysaa adaana ajarkii qaadanayo sadaqada ibnu mascuud sidaas uu yidhi sida bukhaari ku sugan ayb wax kale oo ninka hanti guud bililiqaystay wax lagu samayn karaa oo kale ma jiraan aimada qaar marka xadiidna way soo arooreen xoolahaas uu bililiqaystay xoolaha ay ku dhex jiraan oo isagu uu leeyahay xoolihiisa in la gubo oo cuquubo intaa looga dhigo xadiid abu daawuudaa soo arooray laakiin dacfi baa ku jiro oo nebigu sal lla ly slam ni nin wax bililiqaystay inuu gubay maalkiisii ayib imaam axmed baana qaatay xukunkaas saddexda imaam ee kale abu xaniifa imaam maalik imaamu shaaficina waxay yidhaahdeen waa la tacsiirayaa waa la canaananayaa xabis baa la gelinayaa si kale laakiin maalkiisa kale la gubi maayo ayb macaanidaasaa marka aayadda ku jirto oo marka aayaddu ay tilmaamaysaa rasuulkana sala allahu alayhi wasalam uu tilmaamay guluulka marka waxaa ka mid a aayadda inta aanan ka bixin wa min alguluuli waxaa ka mid a hadaaya alcumaal shaqaalo dowlo waayo ninka ama shirkad buu u shaqeeyaa waxbaa loo soo hadiyeeyey isaga laakiin waxaa loogu soo hadiyeeyey mansabkan iyo darajadan darteed oo hadduunan derajada aan joogi lahayn cidna wax uma keenteen ee dadkii waxbaa loo keenay laajli in hadhow ixsaan laga helo ilaa howl buu wadaaye ee midaasoo kale marka iyada maxay noqona waa waxa laaluushka la yidhaahdo guluulkaanuu soo galaa isaga laftiisa nebiga sal lla ly slam ninuu diray zakada inuu soo ururiyo waa baxay zakadii buu keenay markaasuu yihi rasuul allow haadaa lakum kan idinkaa iskale waa zakadii aan keenay wahaada uhdiya ilaya intaana anaa hadiyad la iiga soo dhigay oo la iisoo hadiyeeyey markaasuu nebiga mimbarka uu fuulay waxa uu yidhi afalaa jalasa fii beyti ummihi guriga hooyadii muxuu u fariisan waayey ha arka marka ayuhdaa lahu amlaa bal in wax loo keeno gurigiisa loogu keenay iyo in kale yani ninkani waxaa wax loogu keenay shaqadii aan siinay waay macnaha mansabkan iyo darajadan oo hayaa nin walbaa usoo dhawaanayaa si berri oo xafiiskii wax uga helo nin loo yaqaan oo u noqdo markaa nebigu waa reebay dadka shaqaalaha ah ee uu diro wax inta loo hadiyeeyey ay gaar u qaataan hadiyadaas marka iyo laaluushku ciddii laaluushii hadday tahay ciddii laga qaadayaa loo celinaya haddii ay tahay ama ama yacni hantidaas caamkaa lagu dhex daraya oo muslimkaas dhan uu leeyahay ayib taasaa ka mid a marka nebigu wuxuu yidhi man istacmalnaahu calaa camalin ninkaan shaqo u dhiibno fa rasaqnaahu risqan mushaarna aan u qorno famaa akhada bacda dalika mushaarkaas kadib wuxuu qaato fa huwa guluulun waa booli a aayaddu macnaheetu ya'ti bimaa galla yowma alqiyaamati buu galaa ayib xadiidkaasuu nebiga sal ll ly slam saasuu yidhi haddii laakiin aan mushaar loo qorin ka war haddaan mushaar loo qorin shaqadana aan looga maarmin inuu marka biilkiisa isagoo kale intuu qaadan lahaa hadduu ka haddii uu ka qaato markaas yacnii uu ka dhigto masruufka ilmihiisa iyo uu ka qaato ijaarka meesha uu seexanaya bis ka qaato intaasna uu xaggay xagga u dhaafin alimaam alqurdubi axaadiidta qaar abu daawuud iyo xadiid uu wariyey waxay wuxuu tilmaamayaa taas inaynan dhib lahayn waase in lala ogaado iyada lafteeda shaqadan aan aniga idiin qabanayo intaas waa idinka qaadanaya ogaada haddii marka sidaa lagu siiyo waa kaas haddii laakiin mushaar loo qoro aslanba ka badan ma qaadan karo wa min alguluuli culimmada waxay yidhaahdeen guluulkii boolida waxaa ka mid a xabsulkutub can asxaabiha waa arrin marka xerta iyo soo gelayo kutubta dadkii iska lahaa inta laga caariyeysto in laga haysto oo aan loo soo celinin markaad ka dhammaysato inaad soo celiso haddaadan soo celinin oo iska hayso quluulkay iyada lafteeda gelaysaa alimaamu zuhri wuxuu yidhi iyaaka waquluula alkutub iska ilaaliya boolida kutubta qaaluu wamaa guluulu lkutub muxuu yahay qaala xabsuhaa can asxaabihaa dadkeeda in laga xabisto kitaabkii waa ka dhammaysatay waa iska haysaa ninka waa akhrisan lahaa waxba uga baahan lahaa gurigaagu iska ella rubamaa inuu iloobaba kitaabkii ninkii inuu ka dhumayba inuu u haysto way dhacdaa de marka nin kutub soo kitaab soo caariyeystay baa la yidhi haddii uu ka xabiso sidan buu noqonayaaye kuwa masaajidda ka xadaaya ka waran marka kutubta oo masaajiddii xataa musxaf saliim ah waa la dhigi waayey musxafka marka la dhigo in darfaha laga googooyo iyo afafka hore iyo si looga dhigo wax aan loo rabinba la rabin saas isagoo abay qaadanaya waxaa iyagana la dembi ah amaba ka daranba suuqa kuwa joogo oo iyagana ka iibsanaya dad baa suuqa ka iibsado oo haddana sii gado bal nin kitaab gadaayo muxuu yahay waa nin diin ku tacalluqow sidaasna waa yeelaa ka waran marka ummaddaas marka dhib ha ka baxdaa la leeyahay owqaaftii baa la xadayaa wax la dhaafaya male ayb kaasi isagana kasii daran ayib waxyaabaha marka owqaaftaasi marka dana gaara in lagu isticmaalo in la yska ilaaliyaa fiican ayb waxyaabaha marka dadku iska sahashadaanna waxaa ku jiro masjidkii dhexdiisii waxyaabaha masjidka korontadiisa iyo nalalkiisao kale iyo de waxaa loogu talagalay in qur-aan lagu akristo kitaabo lagu akristo cilmiya dadka tukanaa ay ku iftiinsadaan dad marka adigu dana gaaro aan intaas ahayn ku samaysanayso ma fiicno dad baa marka mobaylada ku jaaji karaysto masaajidda korontada korontadan yaa kuu fasaxay adeeg ninkii korontadan u waqfay masaajidka u waqfay wuxuu ugu waqfay muhiimad gaara bis inaaduu mobaylo ku jaaj garaysato labtob ku jaaj garayso looma waqfin adiga marka ka xalaal meero ilaahay ka cabso ha ku buuxsanin gurigaaga korontada gurigaaga ku buuxso ilaahay ka cabsada ayb waxyaabaha midda kale aan aada u sahshanna waxaa ka mid a shay haddaan masaajidka ka jebinno qofkii in lagu leeyahayba maba u maleeya mixmaladaas lagu akhristo kitaabada la saarto ee loo keenay ee loo waqfay kutubta in lagu akristo haddaad intaad jebiso adiga ficilkaagay wax ku jabaan waa inaad isagoo kale keentaa masaajidka inaad iska dhaqaaqda maa cid ma leh meeshaan cid ma leh cid ku dacwaysanaysaa ma leh inaad uga dhaqaaqda maaha kanaa daran leanna waa waqaf caama midkaan ninaa iskale kan laakiin waqaf caama umuuro fara badan baa jiraan in aada laysku ilaaliyo wamaa kaana linabiyin ilmaha iyaguna ku akhristo buugaagta laftooda mararka qaar yacnii nalkii ku isticmaalayo waxyaabahaas aan loogu talagelin hadday rabaan maalinkii ha ku akhristaan buugaagta habeenkii laakiin inta in bug loo lagu akhristo looma soo gelin marka bug waa xaaraan inaan leeyahay ma aha haddii aynan ahayn wax cilmi diini ah oo masjidkii loo dhistay ajar uu ka helayo qofkii wixii oo ugu talagalay ha loo sameeyo wixii ka soo haray laakiin oo isticmaal ah in laga xalaal meerto la iskana ilaalisho wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin an yaqulla inuu wax khiyaano hanti guud waman qofkii yaqlul khiyaano ya'ti la imaadee bimaa wixii qalla uu booliyey uu khiyaanay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha uma markaa dabadeed tuwafaa waa la oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo oofinayaa maa wixii kasabad ay shaqaysatay wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo afaman itabaca ridwaana allahi kaman baa'a bisakhatin min allahi wama'waahu jahannam wa bi'sa almasiir afaman qof itabaca raacay ridwaana allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa raacay kaman miyuu la tooyahay axad baa-a la noqday bisakhatin caro carada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay miyuu la mid yahay wa ma'waahu meesha ugu hoyanayo jahannamu waayo wa bi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado hum iyagu darajaatun ay dawuu darajaatin darajaad kuwa u saaxiiba waayo iyaga cind allaahi ilaahay agtiisa daraja ayb wallaahu alle basiirun mid arkid badan waayo bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan labadan aayadoodna tii horay ku xihan yihiin oo faman qofkii itabaca raacay ridwaana allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa muxuu ku raacay laba tafsiiraa ku jirta afaman itabaca ridwaana allaahi qofka ilaahay ridihiisa raacay bitarki lguluuli rido alle wuxuu ku raacay boolida inuu ka tago oo uu is-ilaaliyo kaman miyuu la mid yahay baa-an la noqday bisakhatin caro carada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa ninkii aan alle ku adeecin tan aan sheegayni oo isaga marka alle inuu u caroodo sababsaday booli uu la yimid darteed tafsiir sidaas waayo daxaaq ibnu musaaxim ayaana sidaa fasiray tafsiir labaadna wuxuu yahay ibnu isxaaqa wato afaman axad itabaca raacay ridwaan allahi ilaahay raalli ahanshihiisa raacay dadka caradooda iyo ridahooda aan fiirinin ee raalli ahanshaha alle uun fiiriyey alle raalli ahanshihiisau raacay dadka haba u caroodaan ayb macnahaasna marka ibnu isxaaqa ku macneeyey macnaha hore ayuu ibnu jariir doortay sababtuna waxay tahay isku xirka laba aayaddii hore iyo tan afaman qof itabaca raacay ridwaan allahi ilaahay raalli ahaanshihiisa oo muxuu ku raacayna inuu iska ilaaliyo boolida iyo bililiqada kaman miyuu la mid yahay baa-a la noqday bisakhatin caro carada oo minallahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa ma'waahu meesha uu u dunmayo u hoyanayana jahannamu wa biisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado hum darajaatun hum iyaga kuwaas ridaha alle raacay iyo kuwa carada alle la laabtay iyaga humtu waxay u laabaneen labada qolaba darajaatun dawuu darajaatin darajaad kuwa u saaxiiba cind allaahi ilaahay agtiisa kuwaana darajaad sare iyo jannay ku jiraan kuwaana darakaad iyo naar bay ku jiraan marka hum darajaatun hum iyo hadda darajaatun toos mubtaday qabar ma iskugu noqon karaan oo macnuhu wuxuu noqon lahaa hum iyagu darajaatun darajaad waaye iyaga waa bani aadam say darajo u yihiin marka waa in marka mudaaf lasoo qadaro dawuu darajaatin kuwa darajaad u saaxiiba weeyaan iyaga macnaha ayb cind allaahi ilaahay agtiisa wallaahu alla basiirun mid arkid badan waa bimaa yacmaluuna waxa ay samaynaya marka ninba derajadiisii meelay aaday midna naartiibay hoos u aaday midna jannadii laqad mana allaahu cala lmu'miniina id bacada fiihim rasuula min anfusihim laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee mana allaahu alla wou galladay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ayuu ku ayuu galladaystay id waqti bacatha uu bixiyey fiihim iyaga dhexdooda rasuulan uu kasoo bixiyey rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka ahaaday min anfusihim marka laba macnaa ku jiro bani aadam ah oo rasuul malaga haddii lagu soo diri lahaa isma aanan fahmneyn jinni haddii naloo soo diri lahayna isma aanan fahmneyn naxariista alla waxaa ka mid ah rasuul annaga nugu jinsi ah inuu noo soo diray min anfusihim waxaa kaloo la yidhi carab ayaa laga wadaa rasuulka oo min anfusihim quraysh ka dhashay iyaga marka sharaf gooni bay u tahay maadaama nebigii uu kasoo laga soo saaray dhexdooda laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe mana allaahu alla wuu galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda id waqti buu galladay bacatha uu bixiyey fiihim iyaga dhexdooda rasuulan uu kasoo bixiyey rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka mid ah ka ahaaday yatluu rasuulka oo yatluu akrinaayo calayhim iyaga korkooda ku akrinaayo aayaatihi aayaadka alle wa yusakiihim dahirayo oo muxuu ka dahirayaa markaana akhlaaqda xun caqaa'idka foosha xun iyo akhlaaqda xun buu ka dahirayaayoo ka nadiifinayaa wa yucallimu barbarayo hum iyaga alkitaaba kitaabka barayo waa qur-aanka waalxikmata sunnada barayo waa waxyigii nebiga lagu soo dejinayo wa in kaanuu wa in hushaniya kaanuu waxay ahaayeen min qablu min qabli bicthati nnabiyi nebiga soo bixintiisa ka hor la fii dalaalin baadi kuwa ku sugan baadida oo mubiinin cad saasay ahaayeen aayaddan aay aayad aada u qiimo badan waayo cilmiga usuushiisay koobaysaa walidaalika aayaddan majaalis badan waxaa ka qabtay alimaam alxaafid ibnu naasir iddiin addimashqi majaalis wuxuu lahaa aayaddan bis uu ku sharxay kitaab weynayna noqotay ayb leanna aayaddan usuushii tarbiyadana waa ka warramee cilmigii usuushiisiina way ka warramaysaa qiimaha uu ku fadhiyo waxyiga iyo nubuwada nebigana way tilmaamaysaa laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe manna allaahu alla wou galladay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda id waqti buu galladaystay bacata uu bixiyey fiihim iyaga dhexdooda rasuulan uu kasoo bixiyey rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka mid ahaaday ka ahaaday yatluu rasuulka oo akhrinaayo calayhim korkooda aayaatihi alla aayaadkiisa marka qur-aanka waa cilmiga aas-aaskiisa cilmi oo dhan qur-aanka aasaas u ah cilmiga sharciga ayb qofkii aan qur-aanka marka baraninna cilmigii sharciga asalkiisa iyo aasaaskiisa ma haysto ayb marka qofkii wax xifdinayana inuu isaga xifdiyo macaani in la fahmo u baahanna isaga isaga inuu ka dhigo shayga ugu muhiimsanoo macaanidiisa uu raadiyaana inuu isaga noqdo leannahu waa kalaamullahi ayb waqtigan marka dadka waxaa ka wareeray usuushii cilmiga qofkii waxaad arkaysaa axaadiid iyo kutub ounan hay doonin buu xifdinayaa shan boqoloo xadiid kun xadiid ayuu rabaa inuu xifdiyo ma xuma in la xifdiyo xadiidka nebiga laakiin ma haynaysaa adiga hal sana ka bacdi qur-aankiina ma garanayo haddana marka haddii wax la xifdinayo qur-aanka owla ah in la xifdiyo leanna isaga mutacabad bitilaawatihi akrintiisa waa lagu cibaadaystaa xadiidka nebiga laakiin akrintiisa in isaga la akriyo xaraf xaraf loo akriyo si gaara isagoo laguma cibaadaysto walidaalika in macno lagu wariyaa bannaan xadiidka waxaa xadiidku loogu cibaadaystaa in la barto la fahmo lagu dhaqmo laakiin qur-aanka akrintiisaaba alle lagu caabuda marka nin dhallinyaroo markaad aragto markaad aragto qur-aankiina aan xifdisnayn oo haddana buluuqulmaraam iyo xifdinaya riyaadu saalixiin waxaad moodaa si marka loo fiiriya in la yar habaabinayo oo laga habaabinayo dariiqi saxda ah weligoodna muslimiinta qur-aankay xifdi jireen marka hore ninku markuu qur-aanka xifdiyo itqaaniyo xadiidtiina u gudbo uu xifdiyo waa si fiican laakiin hadhow tanna ma kanna ma hayn doono qur-aankiina ma hayo cilmigii marka asaaskiisii waa maqan yahay rasuulka oo yatluu akrinayo calayhim iyaga korkooda aayaatihii ku akrinayo oo aayaadkii qur-aanku rasuulka muhiimadiisu inuu dadka u akriyo wa wayusakiihim dahirayo dunuubtuu ka dahirayaa akhlaaqda xunbuu ka dahirayaa caqaa'idka foosha xunbuu ka nadiifinayaa oo nebigu markuu imaanaya carab meeshay maraysay waa la fahma oo ninku inuu gabadhiisii nolosha ku duugo baktiga ay cunaan wax allaale wixii cajab geliyana ay caabudaan dhagaxba dhagaxa uu ka qurxan yahay markay arkaan intay kii hore tuuraan bay caabudi jireen yacni caqiida xumadaas iyo yacni akhlaaq xumadii buu ka saaray waa tarbiyadii marka diin unbaa marka tarbiyo fiican lagu heli karaa ayb leanna waxaan arkaynaa dad badan oo adduunyo badan haysto aqoon maadiya leh haddana akhlaaq aan haynin mana hayn karaba akhlaaq dabcan ayb leanna waxyaabaha cajiib kalood arkayso cilmigan maadiga isaga caqiida san iyo akhlaaq san ma kuu noqonayo ayb dad waxaan aragnay yacni barofesooro oo aada wax u bartay haddana maa maca daalika lo-da caabudaya oo lo-du hadday suuqaas timaado markaa waxa qudaar yaal ay dadkii ka cunto ma taabanayaan waa ka baqayaanoo maxaa yeele lo-da ay weyneynayaano waa caabudayaan beri marka waxaan garanaa meel lo fara badan baa waxaa ku dhacday t b lo-da ku dhacday markaasaa waxaa la yidhi waa in lo-dan oo dhan la laayo iyada dhan haddii kale halis ah caafimaadku uu gala niman dhan marka barofesoora ah aada u qaylinaya marka lo-da caabudo maxaa loo laaynayaa bay leeyihin lo-dan ha la daayo ilaahi uu caabudaya asagaa u shafeecayo ma is ma fi ma is ma yacani ma xisaabtamaayo ilaaha uu caabudayo tb baa ku dhacaysa ma fahmaayo haddana maca daalika ninkaas barfasoor waayo aqoon kuma yara waxaa laga yaabaa aqoonta qaar inuu aada ugu hormaray haddana aqoontan maadiga ma keenayso macno ma samaynayso haddaynan diin la soconin marka ninkan dadkan marka iyagu hadda uun isdhahayo sharaf iyo wax walba waxaa lagu helayaa culumta maadiga in heer laga gaaro waxaan ognahay dad noocaasna inay jiraan maadin adiga kaa badan marka waxa khayrka lagu helaayo iyo sharafka iyo macnaha lagu heli karaa waxay tahay inaad tarbiyada ka qaadato qur-aanka iyo sunnada ayb usuulu tarbiya marka meeshaas ayay taallaa ninkii laakiin ka leexdo suu iskoolkaas u daba joogo jaamacadba jaamacad u dhiibayso rabbina ma aqoonsanayo waalidna ma aqoonsanayo mulxid inuu noqdana waa laga yaabaa oo diinkii dhanba iskaga tago wax diin la yidhaha ma jiraba inuu la soo istaago wayucallimuhum wuxuu barbarayaa alkitaaba kitaabkau barayaa waalxikmata xikmadiibuu barayaa waa sunnada nebiga sal alla l slam wain kaanuu wain hushaaniya kaanuu waxay ahaayeen min qablu nebiga hortiis la fii dalaalin baadi kuwa ku sugan baadida oo mubiinin cad aayaddan marka intan dambe qataada qataada aada u tacliiqiyo qaala qataada wuxuu yidhi laysa wallaahi diinka iyo tarbiyada nebiga iyo maahan buu yidhi kamaa taquulu ahlu xarowraa khawaarijtu siday dhahayaan maahan buu yidhi mixnatun haalibatun man akhda'ahaa uhriiqa damuhu diinku maahan buu leeyahay mixnad dadka ka adkaatay oo ninkii dhinac uga baxana la dilaayo oo dhegta marka yacni dhiigga loo daraayo maahan buu leeyahay walakin allaha bacata nabiyahu sala allahu calayhi wasalam laakiin alla nebigiisa uu soo diray ilaa qowmin dad buu usoo diray laa yaclamuuna waxbaan garanaynin facallamahum waa baray wa ilaa qowmin dad buu u yimid laa adaba lahum aadaab aan lahayn faadabahum waa waa edbiyey macnaa wuxuu ka wadaa diinka qofka in lagu qanciyo way wax la baro jaahil hadduu yahay la toosiyo laakiin haddii la yidhaahdo haddii hal qalad lagugu arkaba horaa lagu dilayaa yaa noolaanaya markaas wax noolaanaya la arki ma la arkayo marka wuxuu leeya mixnad dadka loo soo diray maaha nebi moxamed ee wuxuu ahaa marka raxmad dadkii loo soo diray qoom aan waxba garanaynin buu u yimid wax buu baray ayb marka ninku intuu aqbalaya in wax la baro waa in wax la baraan wain kaanuu wain hushaan iyo kaanuu waxay ahaayeen min qablu nebi moxamed hortii la fii dalaalin baadi dhexdiis kuwo ku sugan baadida oo mubiinin cad ayb awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayhaa awalamaa markii asaabatkum ay idin asiibtay musiibatun musiibo musiibada oo qad asabtum aada hesheen idinku midlayhaa labalaabkeed aada hesheen qultum ma waxaad leedihiin annaa min ayna lanaa xagguu nooga sugnaaday haadaa kan qul waxaad tidhaahdaa huwa isagu min cindi anfusikum nafihiinna agtooda ayuu idinkaga ahaaday ina allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun kii awoodow ayb aayaddanna marka waxay timid asxaabtii baa marka waxay yidhaahdeen markii uxud musi dhibaatada ku dhacday ayaa waxay yidhaahdeen xaggeenna looga yimid min ayna asaabanaa hada alinhizaam jabkan xaggee naga asiibay waalqatl dilki dilkani xaggee nooga yimid wa naxnu muslimuun annagu muslimiinaan nahay wahum mushrikuun cadowga naga horjeeda waa gaalo wa fiinaa nabiyullaahi ilaahay nebigiisaa nagu dhex jiro yaatiihi lwaxyu min asamaa waxyibaa samada uga imaanaayo wa caduwunaa ahlu kufrin billaahi wa shirki cadowgii waa gaalo annaga muslimiinaan nahay nebi maxamed waa nagu dhex jiraa waxyigiibaa u imaanayo xaggeenna laga galay dheheen marka maxaana daaray ayb su-aashooda saas aayaddan marka darsi weyn baa ku jiro darsigu wuxuu yahay haddii asxaabtii dhibaata ku dhacday liajli macsi iyo cisyaan ay la imaadeen darteed iyadoo nebi maxamedna ku dhex jiro eehayrkiis in hayrkood inuu quusto waay marka leanna innagii oo nebi maxamed nagu dhex jirin kana macsi badan oo ka yacni qaladaad badan marka xaggee wax naga gaareen maba dhihi karnaba iyagii marka waxay la yaabaneen cadowgii waa gaalo iyagii ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan nebi moxamedna waa dhex joogaa haddana maca daalika sunnadii alle ee sharciga ahayd lama bedelin amarkan waa ka tagteen idinkana marka waa arkaysaan waxaa idinku dhacaya marka kamaa tadiinu tuddaan ayb sidaas weeyaan aayaddan marka macnahaas iyo darsigaasaa laga qaadana xataa macnaheedu waxay tahay haddii nebiga idinku dhex jira macsida aada samaysaan waa idin dhibe xataa nebi maxamed ha idinku dhex jiro dadka qaar baa marka iyagu iska waxay aaminsan yihiin waxyaaba iska khuraafaada ayb dadkaas waxaa loogu gargaaraa sheekh hebelaa ku duugan dhulkaas iyo meeshaas yacni dhibaata kuma dhacayso intay owliyada ku duugan yihiin iyo war ninkan duugan iska badaayay nebi moxamed oo nool salawaatullaahi wasalaamu calayh yaa dhibaatadan iyo jabkan dhacay markay saxaabadu caasiyeen nebiga amarkiisa marka adigu marka nin dhintay oo god ku hoos jiro muxuu anfacayaa haddii dadku macsida ay ka tegi waayaan wax laysku hadleeyaa marka maaha hebelow joogso iyo istaag iyo waxaan sameey iyo saanad yeelaysaa iyo male marka waxaas qofku hadduu iska dhaadhiciyana waa ku baadiyoobaya marka alla wuxuu leeyahay awalamaa asaabatkum musiibatun hamzada halkan ku jirto waa hamzatu istif waa hamza oo istifhaam macnaheeduna uu yahay tawbiiq iyo inkaar hamzada marka su-aasha macnaheedana qultumta dambey ku jirtaa tarkiibku marka wuxuu noqonayaa awalamaa markii asaabatkum ay idinku dhacday musiibatun musiibo markay idinku dhacday musiibada oo qad asabtum idinku aada hesheen milayhaa labalaabkeed aada cadowgiina ka hesheen milayhaaduna marka waxay tahay beder idinku hadda musiibaa idinku dhacday musiibadan idinku dhacday toddobaatanaa idinka dhimatay beder idinka waxaad hesheen labalaab toddobaatanna waa disheen gaaladii waa ka disheen toddobaatanna waa qafaalateen leanna ninka asiirka maxbuuskaa nin la dilay unbuu labi la mid yahay leanna nin gacanta lagu haayo waa haddii la rabo layska dili karo marka tan ha fiirinine tii horood hesheen labalaab boqol iyo afartan baad gaalada ka marteen idinka idinku toddobaatanaa laydinka dilay qad asabtumta dambe iyagaa helay guul ay heleen musiibada oo qad asabtum aada hesheen milayhaa labalaabkeed qultum ma waxaad dhahaysaan istifaamka halkaan u dhaca marka qultum ma waxaad dhahaysaan annaa min ayna lanaa xaggou nooga sugnaaday haadaakan waxaani xaggay nooga imaadeen miyaad dhahaysaan waa yaabe qul waxaad tidhaahdaa oo inaad dhahdaan malihidiin waa arrintaas ayb qul waxaad tidhaahdaa nebiyow huwa arrinka waxaa idinku dhacay min cindi anfusikum nafihiinna agtooda ayuu ka ahaaday ay bikhilaafikum amrii amarkayga aada khilaafteen wa tarkikum daacatii daacadaydood ka tagteen iyay idinkugu dhacday arrintaas in allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun kii awoodo wahay alle wax kasta wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fabiidni illaah wamaa wixii asaabakum idinku dhacay yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii jeish labadii ciidan maalinkay kulmeen wixii idinku dhacay fabiidni illaahi ilaahi idinkiis iyo amarkiisuu ku ahaaday waliyaclama iyo inuu alla muujiyo bannaanka keeno almu'miniina mu'miniinta dhabta ah waliyaclama iyo inuu muujiyo aladiina kuwii naafaquu nifaaqa la yimid munaafiqnimada wa qiila lahum waxaa loo yidhi kuwaas tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama aw amase idfacuu difaaca magaaladan madiinee maxasta iyo ilmaha idinku iyo haweenka idinkugu nool yihiin difaaca oo nimankan soo duule maka ka yimid ka ilaashadoo ka difaaca haddii aydnan ilaahay jidkiisa rabin qaaluu waxay yidhaahdeen low haddii naclamu aan ogaan lahayn qitaalan dagaal la tabacnaakum waan idin raaci lahaynba hum iyagu hum iyagu lilkufri gaalnimada yowma idin maalinkaasi aqrabu kuwa u dhowaanshiyo badan ay yihiin minhum min anfusihim naftooda kaga dhowaanshiyo badan yihiin liliimaani iimaanka yaquuluuna waxay dhahayaan biafwaahihim afafkooda ayay waxay ka odhanayaan maa shay laysa aan ahaanin huwa maaguba fii quluubihim quluubtooda aan ku sugnayn wallaahu alle aclamu midkii og waayo aada u og bimaa waxa yaktumuuna ay qarinayaan halkan marka xikmad kaleu tilmaamayaa maalintaa wuxuu in muslimiinta sidan ku dhacdo idinka aada dhibsataan iskaba dhibsada laakiin macno weyn iyo xikmad baa ku jirta munaafiqiintan ma aydnan garan lahayn oo gaa yacni muuminiintii iyo munaafiqiintii baa lagu kala soocay dagaalkan mixnadan leanna markii nebigu beder uu guulaystay dad badanaa diinta soo galay kuwa ay run ka tahay iyo kuwaanay run ka ahaynba markay soo galeen marka waa iskala socon jireen muslimiinta qalbigana gaalnimay ku haystaan ma oga nebiga sal ll ly slam dagaalkii uxud markii la galay waxay islahaayeen waa la iska guulaysan doona haddana lama guulaysaninoo dhibaataaba timid dhibaatadii markay timid wixii qalbiga ku jiray baa bannaanka yimid marka haddaynan imaa lahayn arrintan tan ma aynan dhacdeen waa xikamka alle khaswadan uu ku keenay wamaa wixii asaabakum idinku dhacay yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii jeysh fa biidni illaahi ilaahay idinkiisay ku ahaatay qada alle iyo qadar alleh ayay ku dhacday waliyaclama iyo inuu alla muujiyo almu'miniina mu'miniinta inuu bannaanka soo dhigo kuwa dhabta alle u rumeeyey waliyaclama iyo inuu alla muujiyo bannaanka keeno aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay wa qiila lahum waxaa loo yidhi kuwa munaafiqiinta tacaalow kaalaya marka markaana waxay ahayd waa markii cabdullaahi binu ubay ou la goostay ciidanka saddex meelood oo meel jaabir aabbihiis baa ka daba tegay markaasuu yidhi war soo laabo sidan buu ku yidhi wa qiila lahum waxaa loo yidhi munaafiqiintaas tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa haddaad mu'miniin tihiin jid alle ku dagaalamo hawaab alle raadsada haddii kale sowmaaha aw idfacuu ama difaaca magaaladan aw idfacuu marka saddex macnaa ku jirto macna wuxuu yahay aw idfacuu bimacnaa kahiruu sawaadanaa war haddaad rabtaan ha dagaalamine tirada un noo badiya gaalada un markaa argagax iyo rucbi ha galo haddaad rabtaan ha dagaalamina laakiin safka un noo wanaajiya macna sidaas aimada qaar kale waxay yidhahdeen aw idfacuu macnaa dagaalka ha la baashirininoo raabitu heegan noqda oo meelshaan idinku aadino un un difaac un ka gala ha dagaalamina haddaad rabtaano ribaad iyo heegan noo gala macnaha saddexaadna waxay tahay haddii jid alla aydnan u dagaalamaynin faqaatiluu dafcan can anfusikum wa xariimikum war dagaalama oo waxaad ku dagaalantaan haddaad wadda alla fii sabiilillaahi aydnan ku dagaalamaynin magaaladan difaacda oo haweenkiinay naftiina cadowgan soo duulaya ka ilaashada waa qofka si kale wax loogu sheegi kara wa haddayd wadda alle iyo aakhira iyo aadan aaminsanayn magaaladan iyo noloshaada uun bal noloshaada ilaasho qofka hadduu intaa marka garan waayo waa usi waa eber waa qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddaan ogaan lahayn qitaalan dagaal la tabacnaakum waan idin raaci lahayn hum iyagu lilkufri gaalnimaday yowma idin maalintaa aqrabu kuwa dhowaanshiyo badan ay ahaayeen minhum iyaga uga dhowaanshiyo badan lil iimaani iimaanka uga dhowaanshiyo badan marka lilkufridan iyo lil iimaanidaba aqrabuday ku tacalluqayaan lanna afcalu tafdiilku wuxuu leeyahay quwa laba ayacni caamil yacni uu noqdo laba macmuul inuu markaa ku salladmo ayb ayuu leeyahay afcalu tafdiilka marka aqrabudan lilkufrida horena iyaday ku tacalluqe liliimaanida dambena iyada unbay ku tacalluqaysaa waa caamil aada qawi u ah marka aada u xoog badan hum iyagu lilkufri gaalnimaday uga dhowaayeen yowma-idin maalinta aqrabu kuwa uga dhowaanshiyo badan ay ahaayeen minhum iyaga liliimaani uga dhowaanshiyo badan iimaanka maalintaa yacni iimaan iyo gaalnimay isku wateen nimankan iimaankana afkay ka sheegayaan gaalnimada uurkay ku haysteen maalintan wixii baa soo booday marka bannaanka markay yimaadeen gaalnimadiibay uga dhowaanshiyo bateen soo maaha iimaankii ay sheegaayeen iyo gaalnimadii hadda gaalnimadii u dhowaadeen ayb yaquuluuna tafsiirkeedana waa kan say uga dhowaadeen oy gaalnimada ugu dhowaadeen maxay ahayd yaquuluuna waxay dhahayaan biafwaahihim afafyaalkooda waxay ku odhanayaan maa shay laysa fii quluubihim quluubtooda aan ku jirin wallaahu alleh aclamu mid ku cilmi badan waa ogaal badan bimaa waxa yaktumuuna ay qarinayaan aladiina qaaluu liikhwaanihim waliyaclama aladiina naafaquu bay ahayd aladiina haddana ka bedel aladiina waliyaclama inuu alla muujiyo aladiina kuwii uu muujiyo qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood xagga nasabka uu yidhi wa qacaduu ayb amase aladiina kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahooda xagga nasabka ay walaalaha ka ahaayeen dartood u yidhi waqacaduu walxaal qad qacaduu iyaguna ay fariisteen can ilqitaali ay ka fariisteen orahdoodii waatan marka low ataacuunaa haddayna adeeci lahaayeen innaga maa qutiluu lama dileen kuwaas haddayna adeeci lahaayeen warkeenna yeeli lahaayeen waa iska joogi lahaayeen dagaalkaasna maynan aadeen mana aynan dhinteen qul waxaa tiraa nebiyow iyaga ka soo kaca marka fadra-uu celi isyacni difaaca can anfusikum nafihiinna ka difaaca bal almowta geerida in kuntum haddaatihin saadiqiina kuwa run sheegaayo iyaga warkood daaya idinka bal geerida iska difaaca waa taasaay waad dhimanaysaan waa idiin imaanaysaa sidaa dadka u dhintaan baad u dhimataan idinka maa geerida iska difaacdaan dadkan aad u hadlaysaan inta iska daysaan waa xujo marka aada u daran aladiina waliyaclama inuu alla muujiyo aladiina kuwii uu muujiya qaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahooda xagga nasabkaay ku walaalaha yihiin ee dagaalka ku dhintay dartood u yidhi walxaal qad qacaduuna ay fariisteen can ilqitaali ka fariisteen yay sidan dhaheen low ataacuunaa haddayna yeeli lahaayeen warkeenna ay yeeli lahaayeen maa qutiluu lama dileen qul waxaa tiraa nebiyow fadra-uu celiya oo difaaca can anfusikum nafihiinna ka celiya oo ka difaaca almowta geerida bal ka celiya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo haddii aad tihiin markaa kuwa run sheegayo nafsadiinna balgeeri ka celiya waa taasaa walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaءun cinda rabbihim yursaquun walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa lagu dilay amwaatan ha u malaynin kuwa dhintay bal ee hum iyagu axyaa'un kuwa nool nool waayo yursaquuna waa la arsuqayaa cinda rabbihim rabbigood agtiisaa laga arsuqayaa farixiina xaalay yihiin iyagoo ku farxayo kuwa farxaya iyagoo ah baa la arsuqayaa yursaquunada waawdaas ka xaalay farixiina waa la yursaquuna waa la arsuqayaa cinda rabbihim rabbigood agtiisa farixiina iyagoo ah kuwa farxayo bimaa kii ku farxayo aataahum ullaahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaalow ka ahaaday wayastabshiruuna xaalay bishaaraysanayaan wayastabshiruunada farixiinadaad ku cadfaysaa lianna farixiina waa ismu faacil ismiga faacilna ficil waa lagu cadfi karaa wacطif cala smin shibhi ficlin ficla wacagsahu stacmil tajidhu sahla ibnu maaliga saasoo kale u dhihi jire marka farixiina iyo wayastabshiruuna laysku cadfa ayb sida qowluhu tacaala wاlcaadiyaati dabxan falmuuriyaati qadxan falmugiiraati subxan maxaa la yidhi markaa kabacdi faaharna waa ficil waxaana lagu cadfa awsaaftaas wasfiga marka macno ficil maadaama uu qabo ficil waa lagu cadfi karaa marka hadhow marka ma dhehaysid isim iyo ficil see laysugu cadfay de waxaa laysugu cadfay isimkan baa ficil shabaho ayb wayastabshiruuna way bishaa xaal ay bishaaraysanayaan biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga aan soo haleelin min khalfihim xaal ay gadaashoodana ahaadeen kuwaasi allaa khawfun biallaa khawfun cabsi calayhim korkooda inaynan ahayn walaa hum inaynan ahayn iyagu yaxsanuuna kuwa murgaayo tiiraanyoonayo halkanna marka allah wuxuu ka hadlayaa fadliga qofka yacni ilaahay jidkiisa ku dhinto fadliga uu leeyahay iyo darajada alla agtiisa uu ka leeyahay allah wuxuu leeyahay walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa lagu dilay amwaatan kuwa dhintay ha u malayninina bal ee hum iyagu waxyaa-un kuwa nool waay cinda rabbihim rabbigood agtiisa yursaquuna kuwa yursaquuna waa la arsuqayaa cinda rabbihim rabbigood agtiisa oo marka see ay kuwa nool u yihiin xayaatada ay nool yihiinda waa xayaata barsakhiya kow ta labaad iyaga noloshooda dadka kale waa ka duwantahe barsakha ku noolo shuhadada iyaga arwaaxdooda waxaa la geliyaa fii xawaasili dayrin khudrin shimbiro cagaaran ayaa la geliyaa dhexdooda markaasay jannada daaqaysaa habeenkiina waxay u hoyanaysaa carshiga alla agtiisa ayb darajada markay nolosha iyo sidaas ayb way nool yihiin xagga rabbi bay ka nool yihiin adduunyaday ku nool yihiin maaha marka macnuhu ayb xaggaas rabbi bay marka kaay ku nool yihiin aayaddan marka sababu nusuulkeeda culimada qaar waxay leeyihiin dadkii laga dhintay ee eheladoodii ay ku dhinteen jihaadka nebiga sal alla ly slam ay kula jireen dadkii nolosha ku haray baa mar walba nicmada iyo waxa ay haystaan markay arkaan ayay leeyihiin walaalaheen waa kan nicmadani waa ka dhinteen markaasa waxaa la tusayaa nicmo ka weynba inay haystaan iyagiina waa lagu sabarsiin sababta waxaa kaloo la yidhi qoladii biir macuuna lagu laayey muslimiinta ahaabaa yacni waxay yidhaahdeen ilaahow akhbaarteenna nebigaaga gaarsiiy wanaag inaan ku jirno iyo khayr iyo farxad iyo raynrayn yaa naga gaarsiiyey dhehen dadkeenna markaasaa alla yidhi anaa idinka gaarsiinayo aayadahana markay yimaadeen ayb labadaa macnaba aayaddu marka way ku jirtaa dayib qofka marka shahiidka ah axkaam uu leeyahaa jirta marka kaga duwan yahay dadka kale halkaanay culimmada iyagana ku baxfiyaan axkaamtaa marka waxaa ka mid a hadduu sha macrakada ku dhinto dagaalka ayuu ku dhintay bart goobtii buu ku dhintay ninkaasi la dhaqi maayo lagumana tukanayo ayb isagoon la dhaqin lagu tukanin baa la gelinayaa culamada qaar marka waxay yidhahdeen ma lagu tukanaayo macnaheeda bal axyaaun cinda rabbihim taan waayo maxaaba la looga tukanayaa waaba nool yahaybe qaar baa saa dhahaya siday ahaataba marka nebiga dadkii uxud ku dhintay ma uunan ku tukanin sidooda ayuu ku duugay dharkooda iyo iyagoo qaba ayuuna la geliyey xukunkaa marka inaan lagu tukanaynin lana dhaqaynin waxaa iskale shahiidulmacraka shuhadadu waa badan yihin daacuunka ninka ku dhinto waa shahiid guriga ninkuu ku dumo waa shahiid gubashada ninka ku dhacdo waa shahiid kuwaas hadda maaha marka halkan marka shahiidulmacraka bisa iska leh inaan lagu tukanaynin lana dhaqaynin mas'alo kale iyaduna waxay tahay ninkan macrakadiibuu ku dhaawacmay waa la soo qaaday kadib uu iska dhintay kaas waa lagu tukanaa waana waana la dhaqaa isaga kaan la dhaqaynin laguna tukanaynin waa shahiidka macrakada nebigu saasuu sameeyey sal alla ly slam cumarna waa tii lagu tukaday markii ninka gaalkaa uu dilay dhaawiciibuu u dhintay muddo yar buu noolaa kadib waana lagu tukaday taa marka waxay ku tusaysaa hadduu ku dhinto meel kale oo goobta uunan ku dhimanin in isaga markaa lagu tukanayo lana dhaqaayo masale kale marka waxay tahay qofka isaga gardarrada lagu dila ka waran shuftaa dishay amase isagoo nafsadiisa difaaca ayuu dilay ayuu is ayaa la dilay qofka noocaas oo kale isaga ila nebigu wuxuu yidhi man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid isaga ma la dhaqaayo miya waa la dhaqayaa isaga waana lagu tukanayaa kaas ninkan marka aan lagu tukanaynin waa macrakada gaalada ninka ku dhinto goobtana ku dhinto nafta ay uga baxdo amaa yacni qof muslima dilkiis nin ku dhintay oo sababsaday ama isagu gar ha lahaado oo shahiid ha aada leanna muslim kastaa isaga uma saxsana marmar baad qofka muslimka waa iska celin kartaa waa kuu bannaan tahay inaad iska celisid ninka noocaa marka ama dadka buqaadda ay dilaan ama ninka gardaran oo gurigiisa kusoo dhacay oo isagoo iska celinaya oo ku dhinto isaga marka waa waa la dhaqaya waana lagu tukanaa aimadana marka sidaasay u badan yihiin abu xaniifa marka laga reebo saddexda imaam oo kale iyagu saasay ku tageen mas'alo kale waxay tahay dagaal ma jiro gaaladii baa intay soo dhuumatay bay dad muslimiinoo meel degan intay u yimaadeen bay gam ka dhigeen waana ka laabteen dadkii ayagoo meydaa la arkay dadkaasi marka ma lagu tukanayaa mase lagu tukan maayo masaladaa qurdubi baa ka hadlay wuxuuna yidhi aabbaha ayay ku dhacday uu yidhi qurduba magaalada la yidhaahdo ayaa iyagoo jooga oo meesha timirta lagu qala meel timirta lagu qallajisto iyo iyagoo joogaa qolooyin gaalo ay soo dhuunteen markaasay laayeen waxna waa qafaasheen dadkii la dilay aabbahay baa ku jiray buu yidhi qurdubiga mufasirkaahu markaasuu yidhi shuyuukhdiisuu su-aalay marka hal nin wuxuu yidhi waa sidiisa haloo haloo duugayaan aan lagu tukanin imaam kalena wuxuu yidhi isaga shuyuukhdiisa ka mid ahaa qasil dhaq wasalli calayhi kuna tuka qaadi ljamaacaha buu marka su-aalay qaadigii guud baa marka masaladii uu bandhigo nin caalim aha imaam ahaa wuxuu yidhi qasil dhaq wasalli calayhi sidii buu yeelay mar dambaan waxaan daalacday buu yidhi kitaab madhabta maalikiyada ka yacni ku saabsanoo fiqhi ah atabsira la yidhaah oo uu leeyahay alimaamu lakhmi masaladii baan ku arkay buu yidhi lowlaa aan arki lahay kitaabkaas inta aanan aabbahay duugin ka hor ma aanan ku tukadeen mana dhaqeen buu yidhi alimaam alqurdubi halkaas marka sidaasuu ku sheegay calaa kullin marka madhabta shaafici iyo a'immada badankood waxaad moodaa masaladaas iyagu ma aanan arkin qurdubiga un baan ku arkay ka hadalkeeda waa dad ay gaala dishay ay usoo gaatantay ama intay laayeenay ka carareen goob dagaal ma lagu dilin oo laba safo iska soo horjeeda ma ahayn muslimiintii waa la gaaday meeshaasaa lagu laayay waxaa loola dhaqmaa sida shahiidulmacraka mise khilaafkaasaa ku jira ayb marka dadka masaa'ib badan weligeed waa jiri jirtay qurdubada weliba qurdubi markuu ka hadlayo waa magaaladiisii asaga aad buu ugu calacalayaa manaa markaas xataa kitaabka uu qoraayo gacan muslim kuma jirin weliba dhacdadaas marka aabihii lagu dilay waxay ahayd lix boqol iyo labaatan iyo xoogaagi lix boqol labaatan iyo toddobadii hijiriga maalin ramadaan buu yidhi bisha ay saddex ahayd ramadaan markaas marka wuxuu lahaa ilaahay muslimiinta gacantooda allah ku soo celiyey sidaasuu leeyahay ilaa la'aana saasay uga maqan tahay taqriiban marka kun sano unbaa ka dhiman dhowr boqoloo sano ayib waa iska sideed boqol iyo xoogaa meelahaasay ka maqan tahay gacantooda waana un sabab dembi iyo wax muslimiinta dhibaato muslimiintu geysteen wax ka dhashay ilaa haddana dersi waa laga baralaayahay oo inagu waa kaas waa ka barala'nahay ayb war dhulkan aad ku dhalatay ood ilaahay ku caabudaysid gacantaadii inuu ka baxood ka qaxdo oo cadow gacanta ku dhiga sabab ha u noqonin ama ha la baashirin sabab iyo mubaashara labada midna hawla imaanin waa fahmi la'nahay ayb marka alla wuxuu leeyahay bale hum iyagu waxyaa-un kuwa nool waa cinda rabbihim rabbigood agtiisa yurzaquuna kuwawaa la arsuqayaa cinda rabbihim rabbigood agtiisa yaa lagu arsuqayaa farixiina iyagoo xaala yihiin kuwa faraxsan oo farxaya bimaa kii ku faraxsan aataahum ullahu alla uu siiyey min fadlihi xaalow ilaahay fadligiisana ka ahaaday kaasi wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan xaal ay bishaaraysanayaan biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga weli jumladan marka biladiina lam yalxaquu bihim waxaa laga wadaa ninka shahiidkaa markuu dhinto ee dadkii adduunyada uu uga soo tegay oo isaga dariiqadiisa iyo manhajkiisa wanaaggaa ku socday waa ku bishaaraysana oo isagii marka hawaabtii aakhiruu helay dadkaas gadaal jiro oo uu ka soo tegay dariiqii xaqa ahaana weli gacanta ku hayo ayuu kusii bishaaraysanayaay wuxuu leeyahay berri ama berri dambay ku soo gaarayaan iyagana iyagoo aan tiiraanyo iyo murug midna qabin oo khayrkan iyagana helayo macnaha marka sidaas w wayastabshiruuna xaal ay bishaaraysanayaan biladiina kuwii ay ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga aan weli soo gaarin adduunyada weli kuwa jiro ayay kusii farxayaan ku bishaaraysanayaan min khalfihim gadaashooda xaal ay ahaadeen oy gadaal kusoo dhaafeen ayb allaa khawfun biallaa khawfun cabsi calayhim korkooda inaynan ahayn taasay marka kufa ayay ku bishaaraysanayaan jumladan marka waa jumlo oo fii mowdici ljari waa bedelu ishtimaal biladiinaadaa laga bedela wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan biladiina kuwii bay ku bishaaraysanayaan biallaa khawfun bay ku bishaaraysanayaan waa bedelu lishtimaal biallaa khawfun cabsiyu calayhim korkooda inaynan ahayn ayay ku bishaaraysanayaan walaa hum iyagu inaynan markaa ahayn yaxzanuuna kuwa murgayo tiiraanyoonaya inaysan ahaynna waa ku bishaaraysanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed